alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaةu والsalaam عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qala الإimam bn malik الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waascة baabu abniyaة asmaء الfaaciliin wاlmafcuuliin كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعال أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنوب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفي في طيب أشيب في الصوغ من فعلا وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا waxaynu ku jirnay kitaabka ilaamiyat alafcaal lilimaam ibni maalikin raximahu llahu tacaala raxmatan waasica kitaabkan waxaa la yidhaahdaa laamiyat alafcaal xoogga wuxuu saaraa afcaasha wuxuu kaloo ka hadlaa asmaada macnaha ficil leh ee mushtaqaadka ah wax ka mid ah sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu u baabeeyey baabu abniyati asmaa'i alfaaciliina waalmafcuuliin baabkii ku saabsanaa binayaasha asmaa'u alfaaciliin waalmafcuuliin alabniyana waa alawsaan idaafadan culammadu waxay idhaahdeen uu sheikhu raximah llahu tacaala idaafeeyey ee uu yidhi baabu abniyati asmaa'i alfaaciliina waalmafcuuliin waa idaafa bayaaniya macnuhu waxa weeyaan haadaa baabu abniyatin hiya asmaa'u alfaaciliina waalmafcuuliin sheikhu raximahu llahu tacaala markuu ka hadlaayey asmaa'u alfaaciliina waalmafcuuliin sida culammaduba ay sameeyaan wuxuu qaalib yeelay ciddii caqliga lahayd sidaa daraaddeed sheikhu raximahu llahu tacaala wuxuu ku jamciyey alyaa wannuun oo asmaa'u alfaaciliina waalmafcuuliin buu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala markuu ciwaanka kitaabka uu u dhigayey asmaa'u lmafcuuliin muu horaysiin oo muu odhan baabu abniyati asmaa'i almafcuuliina waalfaaciliin wuxuu horreysiiyey sheikhu raximahu llahu tacaala asmaa'u alfaaciliin wuxuu u horreysiiyey faacilku mafcuulka xaggiisa wuu uga dhow yahay waxaa jira waxa la yidhahdaa asifatu lmushabahatu bismi alfaacil sifada lagu shabahayo ismulfaacilka iyo ismulfaacil ayaa kala jira haddaba sheikhu raximahu llahu tacaalaa waxyaabaha lagu kala garto si fiican inoogumu bayaamin waayo bayaaminta la bayaamiyo farqiga u dhexeeya ismu lfaacil iyo asifatu lmushabahatu bismi lfaacil waa min wadiifati naxwiyiin laa min wadiifati sarfiyiin waxay ka mid tahay waxyaabaha culammada naxwuhu ay ka hadlaan ee culammada sarfiyiintu kama hadlaan laakiin tilmaan yar buu ka bixiyey sheikhu raximahu llahu tacaala markuu odhanayo wfaacil saalixu likulli inqusida alxuduudu naxwu gadan da jaadilun jadala ismu alfaacil iyo asifatu lmushabahatu bismi alfaacil waxay ku kala duwan yihiin asifatu lmushabahatu bismi alfaacil waa arrinta ku tusaysa magacani inuu waxaan ku sifoobay uguna sifoobay si joogto ah mathalan tawiilun waa sifatu lmushabaha bismi alfaacil waayo markaad tidhaahdo caliyun tawiilun macnuhu waxa weeyaan dheeraantu waa u joogto zaydun farixun macnuhu waxa weeyaan farxaddu waa u joogto amaa ismu alfaacil wuxuu ku tusaa ciddan la tilmaamayaa inay waxaa ku sifowday laakiin ku tusi maayo waxaasi inuu yahay wax joogtaa in sha allahu tacaala intaas ayaynu taa ku dhaafaynaa asmaa'u alfaaciliina walmafcuuliin marka laga hadlaayo xiisaddan waxaynu ku qaadan doonaa in sha allahu tacaala asmaa'u alfaaciliin weliba qeyb ka mida ayaynu qaadan doonaa asmaa'u lmafcuuliin waxaynu dib ugu dhiganaynaa in sha allahu tacaala xiisadda dambe haddaba ismu lfaacilku laba midunbuu ka yimaadaa inuu ka yimaado ficil hulaathi ah iyo inuu ka yimaado ficil gayru hulaathi ah haddii ismulfaacilka laga keeno ficil hulaathi ah wuxuu leeyahay awsaan qiyaasa iyo awsaan shaad ah sidoo kale marka laga keeno ficil gayru hulaathiyana isaguna labadaasuu leeyahay haddaba dersigeennu wuxuu noqon doonaa in sha allahu tacaala xiisaddan asmaa'u alfaaciliin weliba marka laga keeno ficil hulaathi ah oo saddex xarafla ah waxaynu qadimaynaa in sha allahu tacaala khulaasada si dersigu inoogu fududaado waxaynu naqaanaa abniyatu lficli almujarad inay laba ahayd thulaathiyun wa rubaaciyun rubaacigu wuxuu lahaa hal sar oo ahayd faclala hulaathiguna wuxuu lahaa saddex wasan ama saddex sarood oo kala ahaa facala iyo facila iyo facula ta rubaaciga ahay waxay raaci doontaa in sha allahu tacaala gayru thulaathi oo waddadaasay mari doontaa haddaba ismulfaacilkan marka laga keeno ficil thulaathiya awsaantiisa marka laysu geeyo waxay noqdaan saddex iyo labaatan wasan saddex iyo labaatankaa wasan lix baa qiyaasa shaadkuna wuxuu noqdaa toddobiyo toban lixda qiyaaska baynu in sha allahu tacaala horta aynu qadimaynaa facala ama mutacaddi ha noqoto ama laasim ha noqoto eh ismu faacilka laga keeno waxaa lagu keenaa calaa wasni faacil ismu faacilka facalo laga keenay ama facaladaasi ha noqoto mid laasima oo aan mafcuulu gudbayn sida jalasa zaydun ama ha noqoto ficil mutacadiya ismu faacilkeedu wuxuu ku yimaadaa faacilun facila inoo hadhay faciladu laasim iyo mutacadi labadaba way noqotaa haddii faciladu ay tahay mid laga keenay ficil mutacadiya oo mafcuul u gudbaaya ismu faacilkeeda waxaa lagu keenaa faacilun oo wuxuu raacayaa ismu faacilka facala marka waxaynu haynaa wasankaa faacilun waxaa iska leh facalo oo dhan ama ha noqoto laasim ama ha noqoto mutacadi iyo facila marka ay tahay mutacadi u gudbaaya mafcuulun bihi facili markay tahay laasim waxay leedahay saddex wasan ka koobaad waa facilun ka labaad waa afcal ka saddexaad waa faclaan saddexdaa waxaad inoogu geysaa wasankii hore ee faacilun ee ka dhexeeyey facala oo dhan iyo facilada mutacadiga ah afar bay noqdeen facula laasim mooyaane wax kale ma noqoto ayadu waxay leedahay laba wasan oo qiyaas ah oo kala ah faclun iyo faciilun markaynu isu geyno waxay noqdeen lix wasan oo qiyaas ah facala awsaanta ka shaadowday ee wejigii qiyaaska ahaa mid aan ahayn ku timi ee asmaa-ulfaaciliin ah waa shan facilana waxaa ka shaadoobay laba shan iyo laba marka laysu geeyo waa toddoba faculana waxaa ka shaadoobay toban waa toddobiyo toban toddobiyo tobankaa markaad u geyso lixdii hore waa saddex iyo labaatan wasan saddex iyo labaatankaa wasan baynu insha allahu tacaala caawa aynu qaadan doonaa waxaynu tilmaannay haddaynu hordhaca kusii darno facala ama laasim ha noqoto ama mutacadiye ismu faacilkeedu waa faacilun mid walba hal tusaale ayuun baynuu sheegaynaa insha allahu tacaala wabilmithaali yatadixu lmaqaal facalo oo laazima waa sida jalasa fa huwa jaalisun facalo oo mutacadiya waa daraba lwalada fa huwa daaribun facila marka ay tahay mutacadi u gudbaaya mafcuul faacilun baa lagu keenaa saynu sheegnay shariba almaaa fa huwa shaaribun facila marka ay tahay laazim saddex wasan bay leedahay ka koobaad wuxuu ahaa facilun sida farixa fa huwa farixun ka labaadna wuxuu ahaa afcal sida cawira fa huwa acwar ka saddexaadna wuxuu ahaa faclaan sida shabica fa huwa shabcaan waxaa inoo hadhay facula labadeeda wasan waxa weeyaan faclun iyo faciilun faclun tusaalaheed waxa weeyaan sacuba alamru fa huwa sacbun faciilunna sharufa arajulu fa huwa shariifun intaynu dhiganayna insha allahu tacaala xiisadan waa intaas waxaynu samaynaynaa un biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaynu akhrino awsaanta shaadka ana halkoodaynu ku tilmaami doonaa keliya waxaynu sheegaynaa oon isku baraarujinaynaa facala shanta wasan ee ka yimaada ee aan qiyaaska ahayn labuu sheikhu ka tegay raximahu llahu tacaala oo aanu inoo sheegin labadaana waynu tilmaami doonaa saddexna wuu inoo sheegay haddaan labadaa ilaawana way xasuusin doontaan insha allahu tacaala shuruuxduna way inoo qorayaan amaa asmaau lfaaciliin oo qayru thulaathiga ka timi waa fi lxisa alqaadima qaala alimaamu raximahu llahu tacaala raxmata waasica ka wasni faacilin ismu faacilin jucila min athulaathi aladii maa wasnuhu facula ismu faacilin ismu faacil jucila waa laga yeelay oo waa laga dhigay huwa isaga ka wasni faacilin sida wasanka faacilun oo kale ayaa laga dhigay ismu faacilkii min athulaathiy ficilka thulaathigaa laga soo qaatay alladii kaas oo maa wasnuhu wasankiisu aanu ahayn facula facula aanu ahayn min athulaathiyi bay ahayd wuxuu sheikhu raximahu llahu tacaala kasrada u muujin waayey gabaygaa jabaya ismu faacilin ismun waa mubtada waana mudaaf faacilin waa mudaafun ilayhi jucila waa ficilkii jacala oo laga dhigay muqayaru siiqa labadii mafcuul ay qaadanaysay mid naa'ibulfaacilba u qaadatay midna waxa weeyaan ka wasni faacilin ismu faacilin ismu faacil jucila waa laga yeelay oo waa laga dhigay huwa isaga ka wasni faacilin calaa wasni faacilin wasankaa faacilun mid ku yimi ayaa laga yeelay ismu faacilkii min athulaathiyi min alficli thulaathi ficilkii thulaathiga ahaa laga soo qaatay alladii kaas oo maa wasnuhu wasankiisu aanu ahayn facula facula aanu ahayn halkan waxaa inoogu jira facalo oo dhan ismu faacilkeedii iyo faciladii mutacadiga ahayd wuxuuse sheikhu inoo sheegay raximahu llahu tacaala min athulaathi aladii maa wasnuhu facula waxaa soo geli kara kii facilo ka yimi ka facilo ka yimi sheikhu raximahu llahu tacaala wuu kasoo reebi doonaa oo wuxuu odhan doonaa wasiiqa min laazimin muwaasinin facila biwasnihi ka shajin wa mushbihin cajila saasuu odhan doonaa insha allahu tacaala mathalan facalo oo mutacadiya daraba alwalada fa huwa daaribun kataba adersa fa huwa kaatibun xadara almasjida fa huwa xaadirun marka uu yahay laazim jalasa fa huwa jaalisun bakaa fa huwa baakin qacada fa huwa qaacidun mafcuul gudbi maayo faciladu markay u gudbaysa mafcuul shariba almaaa fa huwa shaaribun samica alqawla fa huwa saamicun waritha almaala fa huwa waarithun wahaakada ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعلان أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغم عاقر جنب ومشبه ثملا هل كان وحو كقل يا شيخ رحمه الله تعالى ismu faacilkii ka yimi facula waxaynu tilmaannay ismu faacilku hadduu ka yimaado facula wuxuu leeyahay laba wasan oo qiyaas ah waa faclun iyo faciilun iyo toban shaad ah halkan wuxuu isu keen raacinayaa sheikhu raximah allahu tacaala labadii qiyaaska ahaa ee ka yimi facula iyo tobankii shaadka ahaa faculi markaa saasay inugu daynaysaa insha allahu tacaala wa minhu siiqa ka sahlin wadariifi wa siiqa waa la soo dhalaaliyey ay huwa ismu faacilkaa la soo dhalaaliyey ismu faacilkii minhu wasanka faculo laga soo qaatay ka sahlin xaala kownihi ka sahlin xaal uu yahay sahlun oo kale iyo wadariifi xaal uu yahay dariif oo kale sahlun wuxuu inoogu tilmaamayaa faclun dariifna wuxuu inoogu tilmaamayaa faciilu labadii wasan waa kuwaas maxaad odhanaysaa sahula alamru arrinkiibaa fududaaday fa huwa sahlun wa sacuba fa huwa sacbun arrinkiibaa adkaaday dakhuma waa weynaaday fa huwa dakhmun waa mid weyn markaa wasankaasi waa ka koobaad ka labaadna waa faciil sida sharufa sharaf buu yeeshay fa huwa shariifun qabuxa wuu xumaaday fa huwa qabiixun la-uma doqon buu noqday oo nin xun buu noqday fa huwa la'iimun raxuma wuu naxariis batay fa huwa raxiimun bacuda waa fogaaday fa huwa baciidun qaruba waa dhowaaday fa huwa qariibun tobankii wasan ee shaadka ahaa ayuu halkan ka gelayaa sheikhu raximah allahu tacaala ee bimacnaa ficilkii faculo ka yimi ee aan qiyaaska ahayn ee ismu faacilka carabi ay ku dhawaaqday uun sidaa uun loogu dhawaaqaya adigu wax kale aanad uga qiyaas qaadanayn shaadka waxaa la yidhaahdaa yuxfad walaa yuqaas waa la qaybaa wax kale loogama qiyaas qaato bimacnaa carabtu ismu faacilka faculo ka yimi ee ay sidaa ugu dhawaaqday ayuunbaad ugu dhawaaqaysaa laakiin wax aanay saa ugu dhawaaqin adigu uga qiyaas qaadan maysid waqad yakuunu inuu noqdo ayaa dhici karta bimacnaa ismu faacilka laga keenay facula afcala afcala inuu noqdo ayaa dhici karta aw ama facalaanan facalaan inuu noqdo ayaa dhici karta aw ama facala facala inuu noqdo ayaa dhici karta wa kalfuraati ay waqad yakuunu inuu noqdo ayaa dhici karta kalfuraati sida furaat oo kale waa fucaal iyo wa cifrin cifrin oo kale iyo wa qumrin qumrin oo kale caaqirin ay wa caaqirin caaqirin oo kale junubin ay wa junubin oo kale iyo wa mushbihin kii shabahaayey thamila thamilo shabahaayey tobankii wasan ee shaadka ahaa ayuu halkan ka galay waqad yakuunu buu yidhi qadu waxay kutusaysaa ataqliil bimacnaa way dhici kartaa inuu ku yimaado ismu faacilkii faculo laga keenay afcal maxaa u tusaalaa xamuqa arajulu ninkii doqon buu noqday fa huwa axmaqu wa kharuqa arajulu fa huwa akhraqu doqon buu noqday alkhurqu iyo alxumqu waa isku mid wasnan wa macnan xagga wasanka iyo xagga macnahaba waa doqonnimo maxaad odhanaysaa shanuca alamru arrinkiibaa fool xumaaday fa huwa ashnacu markaa waa afcal ka labaad waa facaal jabuna arajulu ninkii fulay buu noqday fa huwa jabaanun waa fulay wa xaruma shayu shaygiibaa xaaraan noqday fa huwa xaraamun xaraamun waa facaalun wa xasunat ilmar'atu gabadhiibaa dhowrsoonaatay fa hiya xasaanu markaa facaalun oo faculo ka yimi oo ismu faacila weeye oo shaad ah facaalun ayuu ku yimaadaa xiliyada qaar oo shaad ahaanu ugu yimaadaa maxaa u tusaale ah xasuna arajulu ninkiibaa wanaagsanaaday fa huwa xasanun batula geesi buu noqday fa huwa batalun waa mid geesiya fucaal buu ku yimaadaa wa kal furaati buu yidhi wuxuu uga jeedaa wasankii fucaal oo mawsuunkii ayuu sheikhu raximah llahu tacaala adeegsaday farutal maau biyihii baa macaanaaday fa huwa furaatun shajuca arajulu ninkii baa geesi noqday fa huwa shujaacun zacuqa almaa'u biyihii baa qadhaadhaaday fa huwa zucaaqun ficlun buu ku iman karaa wa cifrin waa halka uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala cifrun waxaa la yidhaahdaa waxa dhibta badan qaala cifriitun min aljinni maxaad odhanaysaa cafura arajulu ninkii wuxuu noqday dhiblow fa huwa cifrun waa ismu faacil faculo ka yimi oo shaad ah baduca arajulu ninkii wuxuu noqday mid wax la midii aanu jirin fa huwa bidcun qul maa kuntu bidcan min arusuli facuul buu ku iman karaa kaana wuxuu u tusaaleeyey alxasuur xasura arajulu fa huwa xasuurun wa idaa kaana laa shahwata lahu fi nnisaa waa marka xagga dumarka aanu baahi u lahayn waxaa kaloo loo adeegsadaa marka uu yahay bakhiil iyo carubat ilmar'atu fa hiya caruubun gabadhii waxay noqotay mid qosol badan oo ninkeeda isjeclaysiisa waa facuul fuclun buu ku iman karaa sida qumrun gamura arajulu ninkii doqon buu noqday fa huwa qumrun iyo saluba shay-u shaygiibaa adkaaday fa huwa sulbun waa mid adag ka sideedaad waa faacilun waa halka uu yidhi caaqirun caqura arajulu ninkii wuxuu noqday madhalays fa huwa caaqirun iyo caqurat ilmar'atu gabadhii waxay noqotay mid aan dhalin fa hiya caaqir wamra'atii caaqir nabuha nabuha qadruhu fa huwa naabihun wuxuu noqday mid caan ah faxusha alamru fa huwa faaxishun arrinkii wuxuu noqday mid foolxun farusa arajulu ninkii wuxuu noqday fardafuul fa huwa faarisun junubin junubun waa fuculun mawsuunkii ayuu halkan inoo dhigay januba arajulu ninkii waa janaaboobay fa huwa junubun ama januba arajulu ninkii waa fogaaday ama janubat ilmar'atu fa basurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun meel fog ayay ka aragtay ka tobnaad wuxuu yidhi wa mushbihin thamila iyo kii shabahay thamila wa mushbihin thamila wuxuu uga jeedaa ismu faacilkii facilun ku yimi ee uma jeedo thamila inay ka mid tahay ismu faacilka ka yimi facula ee thamila waa ismu faacil ka yimi facila oo thamila arajulu fa huwa thamilun macnuhu waxa weeyaan ninkii waa sakhraamay waa ismu faacil markaa wuxuu u jeedaa ismu faacil faculo ka yimi oo facilun ku yimi oo xagga wasanka ka shabahaya thamilun tusaale faduna arajulu fa huwa fadinun ninkii wuxuu noqday mid fiiro dheer oo wax fiiriyo oo aada iyo aada wax u fahma iyo khashuna almakaanu meeshiibaa qallalaatay fa huwa khashinun waayahay tobankii wasan waxay noqdeen afcal facaal facal fucaal ficlun facuul fuclun faacilun fuculun iyo facilun wuxuu adeegsaday sheikhu raximah llahu tacaala kitaabkana ku badan cadfun bikayri caadif oo xarfu cadafkii inuu gooyo isagoo gabayga ilaalinaya halkaa waxaa inoogu gebagaboobay ismu faacilkii ka yimi facula iyo ismu faacilkii ka yimi facala ama ha noqoto mutacadi ama laasim iyo ismu faacilkii ka yimi facilada mutacadiga ah faculada wuxuu isugu keen daray awsaantii qiyaaska ahayd iyo awsaantii shaadka ahayd waxaa inoo hadhay facalada ama laasim ha noqoto ama mutacadi ha noqotee awsaanteeda shaadka ah iyo facilada marka ay tahay laasim awsaanteeda qiyaaska ah iyo awsaanteeda shaadka ah wasiiqa min laasimin muwaasinin facilaa biwasnihi ka shajin wa mushbihin cajilaa wasiiqa waa la soo dhalaaliyey ismu faacilkii min laasimin min ficilin laasimin ficil laasima ayaa laga soo dhalaaliyey ficilkaa laasimkaa oo muwaasinin la miisaan ah facilaa wasanka facila biwasnihi wasankiisa ayaa lagu keenay oo facilun baa lagu keenay ismu faacilkii ka shajin wadaalika kaasina ka shajin shajin oo kale weey ama shajun oo kale weey iyo wa mushbihin kii shabahayey cajila cajila shabahayey wa shazi iyo shazi iyo wal ashnabi ashnab aljadlaani ay waljadlaani iyo jadlaan humma taintaa dabadeed qad ya'tii inuu yimaado ayaa dhici karta ka faanin xaal uu faanin la mid yahay iyo wa shibhi waaxidi albukhalaa kii shabahayey albukhalaa midhkeeda oo mufradkeeda oo bakhiilun shabahayey xamlan xambaaris lagu xambaarayo daraaddeed ayuu u imanayaa calaa gayrihi isaga gayrkii lagu xambaarayo oo linisbatin nisbe daraaddeed loogu xambaarayo ka khafiifin wadaalika kaasina ka khafiifin khafiifun oo kale weeye tayibin ay wa tayibin tayibun oo kale weeye ashyabin ay wa ka ashyabin ashyabun oo kale weeye fi sawqi wuxuu kala mid yahay soo dhalaalinta la soo dhalaaliyey min facala facala laga soo dhalaaliyey waxaynu soo sheegnay ismu faacilka ficilo laga keenaa marka uu yahay laasim ee aanu mafcuul u gudbaynin inuu leeyahay saddex wasan saddexda wasana uu leeyahay waa facilun in lagu keeno waa kow in lagu keeno afcal waa laba in lagu keeno faclaan waa saddex saddexdaa wasan ayaa lagu keenaa waxaa dhacda xilliyada qaar wasankii facilun in lagu sameeyo wax la yidhaahdo takhfiif takhfiifku waxa weeyaan caynulkelimadii in la sukuuniyo oo dabeedna lagu keeno faclun laakiin waa wax daari ah oo soo darinaya laakiin saddexdaa wasan ayuunbaa asala waa facilun iyo afcalu iyo faclaan facilun maxaa u tusaalaa farixa alwaladu fahuwa farixun wajica fahuwa wajicun batira fahuwa batirun ashira fahuwa ashirun wahaakada afcal maxau tusaalaa carija wuu laangarhoobay fahuwa acraj cawira fahuwa acwar sawida fahuwa aswad shaniba ilkihiisibaa cadcadaan yeeshay fahuwa ashnab faclaan maxau tusaalaa shabica waa dhergay fahuwa shabcaan damia waa haraaday fahuwa dam'aan rawiya wuu cokanaaday fahuwa rayaan magacyada albaabada jannada waxaa ka mida mid la yidhaahdo arayaan asalku wuxuu ahaa rawyaan dabeedna rawyaan isagoo ah ayaa waxaa ku dhacday qaacido tiraada ida ijtamacat ilwaawu walyaau wsubiqat ixdaahumaa bisukuun ubdilat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau fi lyaa haddii ay kulmaan wow iyo ya oo midkood ay sukuunsanaato wowda inta ya loo bedelo ayaa labadii ya-ood laysku idqaamaa markuu ahaa rawyaanun ayaa wowdii ya loo bedelay markii loo bedelay baa laysku idqaamo layidhi rayaan mowduuceena yaynan ka bixin saddexdii sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu inoogu sheegay wasiiqa min laasimin muwaasinin facila biwasnihi wasiiqa waa la soo dhalaaliyey ismu faacilkii min laasimin ficil laasima laga soo dhalaaliyey ficilka laasimka oo muwaasinin la wasana facila facila la wasana biwasnihi wasankiisa ayaa lagu keenay maxaa loo jeedaa facilun baa lagu keenay sida farixa fa huwa farixun haddaba laba ayuu noqon karaa inuu noqdo muctalulaam oo xarafka dambe uu yahay xarfu cille iyo inuu yahay saxiixulaam labadiiba sheikhu raximah llahu tacaala waa inoo xusay ka shajin wuxuu inoogu tusaalaynayaa ficilkii facilada ahaa ee ismu faacilkiisa uu ku yimi facilun ee muctalulaamka ahaa shajiya macnuhu waxa weeyaan shajiya arajulu yashjaa wa idaa xasina waa markuu murugoodo ismu faacilka waxaad ku keenaysaa shajin asalku wuxuu ahaa shajiyun dabeedna shajiyun markuu ahaa tanwiintu waa nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhira lismi lafdan wa tufaariquhu khata marka tanwiintu waa nuun ya-duna waxa weeyaan xarfulcila markay labadaasi kulmeen tanwiintii oo nuunah oo xaraf saxiixa ah iyo ya-dii oo xarfu cillo ah waxaa la gooyey ya-dii ya-dii marka la gooyey ayaa tanwiintii la raray waxaa loo raray ilaa cayni ilkelima si ay inoo tusto meesha waxa ka xadfani inuu yahay xarfulyaa marka shajin waa calaa wasni facin ayib markaa shajiyun buu ahaa maxaa kaloo ka mid ah jawa arajulu fa huwa jawi jawa fa huwa jawin jawa qalbi olol baa ku dhacay fa huwa jawin waa marka qofka qalbigiisa uu gubto ow la gubto murugo ama jacayl kariba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu hindun qaduubu kariba alqalbu min jawaahu yaduubu wuxuu yidhi qalbigaygu wuxuu ku dhowaaday murugo daraaddeed inuu dhalaalo xiina qaala alwushaatu hindun qaduuban markay gu yidhaahdeen kuwii diradiraalaha ahaa hindi way cadhootay oo way cadhaysan tahay wa mushbihin cajila wuxuu uga jeedaa kii cajilo shabahay waa marka uu yahay saxiixu laam cajila arajulu fa huwa cajilun marka biwasnihi ka shajin wa mushbihin cajila waa facilun marka lagu keeno washazina waxaynu tilmaanay kii facilunta ahaa ayaa waxaa bannaan in la takhfiifiyo oo caynulkelimadii la sukuuniyo oo sha'iza almakaanu fa huwa sha'izun meeshiibaa waxay noqotay mid qalalan in la takhfiifiyaa bannaan oo aad tidhaahdo fa huwa sha'zun ee ma aha wasni mustaqil ah wal ashnabi ashnab ashnab waxa weeyaan afcal shaniba arajulu fa huwa ashnab shaniba waxaa la yidhaahdaa dadka qaarilkood waxay leeyihin cadcaddaan ilkaa ku jira oo aad dhuux moodo shaniba arajulu fa huwa ashnab iyo carija arajulu fa huwa acraj cawira fa huwa acwar aljadlaan waa faclaan farixa fa huwa farxaan shabica fa huwa shabcaan rawiya fa huwa rayaan saddexdaasi waa saddexdii wasan ee qiyaaska ahaa waxaa inoo hadhay ficilku marka uu yahay facila awsaantii ka shaadowday iyo marka uu yahay facala marka uu yahay facala ama ha noqdo laasim ama mutacaddi halkan ay inoogu jirtaa marka uu yahay facila waxaynu tilmaanay laba wasan inay ka shaadoobeen labadaa wasan waxay yihiin faacilun iyo faciilu labadaa wasan ayaa ka shaadoobay ficilkii facilo ka yimi ee laasimka ahaa ka koobaad waa faacilun ka labaadna waa faciilun faacilun maxau tusaalaa faniya arajulu ninkiibaa gaboobay fa huwa faanin wuu dhammaaday oo bimacnaa wuu gaboobay radiya fa huwa raadin raalli buu noqday raadin sakhida wuu cadhooday fa huwa saakhidun waa mid cadhooday laciba fa huwa laacibun raqiba fa huwa raaqibun iyo wa shibhi waaxidi albukhalaa albukhalaa mufradkeeda wixii shabahay albukhalaa mufradkeedu waxa weeyaan albakhiil marka halkaa wuxuu inoogu tilmaamayaa wasankii faciil waa wasanka labaad ee shaadka ah ee ka yimaada ficilada laasimka ah maxaa u tusaale ah marida fa huwa mariidun saqima fa huwa saqiimun haddaba culammadu marka ay leeyihiin facilada labadeeda wasan ee shaadka ahi waxay ku yimaadeen faacilun iyo faciilun munaasabo keensatay ayaa jirta qodobkaasi waa qodob aada u muhiima had iyo jeeraala dadkana waa ka qaldamaa ficilka facile ah ismu faacilkeeda marka lagu keenayo faacilun waxaynu ognahay faacilun waxaa iska lahaa ismu faacilka ka yimi facala ama laasim ha noqoto ama mutacadi iyo ismu faacilka ka yimi facilada mutacadiga ah haddaba marka ismu faacilka facila faacil lagu keenayo waxa loo keenay baa la yidhi munaasabo munaasabadu waxay noqotaa laba dhinac inay erey kale iska waafaqaan xagga macnaha iyo inay liddi isku noqdaan waxaa la isweydiiyey faniya fa huwa faanin maxaa loogu keenay faacilun ismu faacilkeedii inay faacilun waxaa iska lahaa facalada ama laazim ha noqoto ama mutacadi iyo facilada mutacadiga waxaa la yidhi waxaa la helay ficil facala ah oo ismu faacilkiisi uu ku yimi faacilun oo faniya ay munaasabo ka dhexayso munaasabadaasi maxay tahay mid waxaa la helay kelmado qaar waa isku macne qaarna waa isku liddi waxaa la yidhi faniya fa huwa faanin waxaa loogu keenay maadaama oo dahaba fa huwa daahibun ismu faacilkeedu uu ku imanaya faacilun alfanaa iyo addahaabna ay isku macno yihiin ina shaygu hadduu dhammaado waa tegay taasaa keensatay sidoo kale iska soo horjeed bay noqon kartaa radiya fa huwa raadin maxaa loogu keenay faacilun waxaa loogu keenay baa la yidhi waxaa jirta shakara fa huwa shaakiru wuu mahad celiye mahad celinta iyo raalli ahaanshuhuna munaasabaa ka dhexayso oo cidda raalli noqota ayaa mahad celisa markaa radiya fa huwa raadin maxaa lagu xambaaray oo loo waafajiyey wasanka faacilun shakara fa huwa shaakirun sakhida fa huwa saakhidun maxaa faacilun loogu keena waxaa la yidhi shakara fa huwa shaakirun bay iska soo horjeedaan markaa qaarna xagga macnaha iska waafaqayaan sida faniya fa huwa faanin iyo dahaba fa huwa daahibun qaarna way iska soo horjeedaan sida radiya fa huwa raadin iyo shakara fa huwa shaakirun ismu faacilkii ka yimi facilun maxaa loogu keenay faciilun faciilun waxaa iska lahaa ismu faacilka laga keeno facula waxaa la yidhi waxaa la helay ismu faacilkan facilo laga keenay ee iminkana lagu keenay faciilun ismu faacil faculo ka yimi oo munaasaba ay ka dhexayso qaar munaasabadaasi waa mid ay iswaafaqsan yihiin qaarna way iska soo horjeedaan maalan kuwa iswaafaqsan yihiin marida fa huwa mariidun iyo saqiima fa huwa saqiimun waxaa la yidhi dacufa fa huwa daciifun ayaa lagu xambaaray waayo dacfiga iyo maradka waxaa ka dhexaysa munaasabo qofku markuu xanuunsada waa daciifa saqiima fa huwa saqiimun marida fa huwa mariidun waxaa sidaa loo yidhi waxaa lagu xambaaray dacufa fa huwa daciifun lianna dacfa min lawaasimi lmarad sidoo kale cadima fa huwa cadiimun cadima shayu shaygii wuxuu noqday wax aan la helin fa huwa cadiimun faciilun baa lagu keenay maxaa loogu keenay waxaa la yidhi waxaa lagu xambaaray faqura fa huwa faqiirun faqiir buu noqday inay qofka faqiirka ay waxba ma haysteen bakiil waa bakiila fa huwa bakiilun maxaa faciilun loogu keenay waxaa ka soo horjeeda baa la yidhi karuma fa huwa kariimun markaa munaasabadaas ayaa keensatay wuxuu shiikhu raximah llahu tacaala ku daray masale iska istidraad ah istidraad waxaynu uga jeednaa halkan ma khusayso oo si gaara uma khusayso taasi waxa weeyaan wuxuu inoogu darayaa shiikhu raximah llahu tacaala waxaa jira ficilo facalo ka yimi oo lagu keenay faciilun ismu faacilkoodii iyo qaar lagu keenay afcal iyo qaar lagu keenay faycil saddexdaasina waxay ka mid yihiin awsaantii shaadka ahayd ee ismu faacilka facala labunbaa markaa inaga maqan labada inaga maqani waxa weeyaan waxaa inaga maqnaanaya mufcilun iyo faclaanun wuxuu yidhi sheikhu raximah llah wasiiqa waa la soo dhalaaliyey ismu faacilkii min laazimin min ficlin laazimin ficil laazima laga soo dhalaaliyey oo muwaasinin facila facila la wasan ah biwasnihi wasankiisa ayaa laga keenay ka shajin oo kale weeye iyo wa mushbihin cajila iyo washazi iyo walashnabi ashnab oo afcala aljadlaani waljadlaan huma ta intaa dabadeed qad ya'tii wuu ku iman karaa ismu faacilkii facilo ka yimi kafaanin oo kale ku iman karaa isagoo ah iyo washibhi waaxid lbukhalaa kii shabahayey waaxidka bukhalaa oo bimacnaa bakhiil ah wuxuu uga jeedaa faciilu xamlan xambaar lagu xambaaraya daraaddeed baa sidaa loo sameeyey calaa kayrihi keyrkii lagu xambaaray munaasabo ka dhexaysa ama ha noqoto iswaafaq ama iska soo horjeed linisbatin nisbo ka dhexaysa daraaddeed ayaa la ysugu xambaaray ka khafiifin waa khafiifun oo kale oo faciil ah ayibin waa ayibun oo kale oo faycil ah ashyabin ashyab oo kale oo afcal ah waa saddex wasan oo ka mida awsaantii ka shaadowday ismu faacilka facala haddaba khafa almru fa huwa khafiif waa ismu faacil ka yimi facalo oo mudaacaf ah ayib iyo ashyabna waa ismu faacil ka yimi facala oo muctalulcayn ah waxaa la isweydiiyey khafa fa huwa khafiifun maxaa loogu keenay faciilun garanay inuu yahay wasan shaadahe waxaa loogu keenay baa la yidhi ismu faacil faculo laga keenay ayay munaasaba ka dhexaysaa kaasi muxuu yahay markaad tidhaahdaa khafa wasnuhu wasankiisiibaa fududaaday fa huwa khafiifun waxaa ka soo horjeeda thaqula fa huwa thaqiilun marka munaasabadaa iska soo horjeedkaa ayaa keentay ayibin waa faycilun waxaa la yidhi faycilun markuu ahaa ee dabeedna laysku idqaamay waxaa ka soo horjeeda baa la yidhi khabutha fa huwa khabiithun oo faciilun ah haddaba way kala duwan yihiin ayib ina ayib waxay ahayd faycil khabiithna waa faciil faycil iyo faciilna waa kala duwan yihiin faycil waxaa la yidhaahdaa naa'ibu faciil faciil buu naa'ib ka yahayoo wuu u soo eegyahay taaba fa huwa ayib waxaa lagu xambaaray khabutha fa huwa khabiith ashyab waa shaaba wuu ciroobay fa huwa ashyab maxaa lagu xambaaray isagana ine waxaynu naqaanay afcal inuu ka mid ahaa awsaanta ismu faacilka laga keenay faciila maxaa loogu keenay kan facalada ka yimi afcal waxaa la yidhi carija fa huwa acraj ayay munaasaba ka dhexaysaa munaasabadaasi waxa weeyaan ciradu waa wax soo dariya laangaranimaduna waa wax soo darida maadaama oo munaasabada ka dhexaysa ay tahay soo darinta ayaa lagu xambaaray iyo cawira fa huwa acwar iyo wixii lamid ah labada wasanee inoo hadhay ee inooga dhiman ismu faacilka ka yimi facala waa mufcilun sida xabba waxbuu jeclaaday xabba almar'ata fa huwa muxibun waa mufcilun faclaankuna waa sida jaaca fa huwa jawcaan waxaa inoo hadhay bes wax la yidhahdo ismu lfaacil intaa aynu soo dhigannay waa asifatu lmushabahatu bismi lfaacil waayo waxay ku tustaa waxani inuu yahay wax joogto ah ismu faacilku wuxuu ku tusaa ciddaasi waxaa hadday ku sifowday laakiin ku tusi maayo ismu faacilku waxani inuu yahay joogto haddaba haddii waxaa looga jeedo ciddani way ku sifowday iminka oo waxaa way samaysay faacilun baa lagu keenaya ama faciilaha laga keeno ama facalaha laga keeno ama faculaha laga keeno laakiin ka loo kala qaybqaybinaya waa marka uu yahay sifada joogtada ah ee ah sifatu lmushabahatu bismi lfaacil haddii laakiin aad uga jeedo waxaa imikunbuu sameeyey faacilun baa lagu keenaya karuma fa huwa kariimun waa sifatu lmushabahatu bismi lfaacil kitaabku inooma kala caddayn maanta o dhanna waxaynu lahayn ismulfaacil waxaynu u sheegaynaa in la kala saaro ayaan ahayn wadiifatu asarfiyiin laakiin markaad leedahay imikuu karaamo hadda yeeshay karuma fa huwa kaarimun baad iska odhanaysa calima fa huwa caalimun jadila waxay ahayd in lagu keeno jadlaan waxaad odhanaysaa fa huwa jaadilun intaasuunba halkan inoogu sheegaya wa faacilun wasankaa faacilun saalixun mid u habboon weeye lilkulli dhammaan dhammaan wuxuu uga jeedaa facila iyo facala iyo facula inqusida waa haddii loo qastiyo alxuduuthu soo darin naxwu sida daakani jaadilun mid farxaaya weeye hadan biri jadalan farax buu farxaya jadila ismu faacilkeedu waxay ahayd in lagu keeno jadlaan laakiin muxuu yidhi jaadilun macnuhu waxa weeyaan wuu farxayaa facula karuma maxaad odhanaysaa kaarimun wahaakada hadaa maxaad odhanaysaa haadin xagga hoose tusaalayaal ayuu inoo keenayaa wamaa ana min zur-in wain jalla jaazicun walaa bisuruurin bacda mowtik faarixu wamaa ana anigu ma ihi buu yidhi jaasicun mid murugoonaya min rusin musiibo daraaddeed mid la murugoonaya ma ihi wain jalla hadduu doono arrinkaa dhacay ha weynaadaba eh walaa bisuruurin walaa faarixun ma ihi mid farxaaya bisuruurin farxa daraaddeed bacda mowtika dhimashadaada wuxuu leeyahay wamaa ana min rusin wain jalla jaasicun anigu ma ihi buu yidhi mid argagaxaaya dhibaatadu intay doontaa leegaatee walaa bisuruurin bacda mowtik faarixun markaa dhimato dabadeedna farxaddanbaba ii iman mayso wuxuu u keenay wain jalla jaasicun jazica isma faacilkeeda waxayd inuu ku keeno jazicun sida farixun laakiin jaazicun buu yidhi faarixun farixa waxay ahayd in lagu keeno farixun xasibtu tuqaa waljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa ma almaru asbaxa haaqila xasibtu waan gartay attuqaa cabsida iyo waljuuda deeqda khayra tijaaratin ganacsi kii ugu wanaagsanaa inay tahay rabaaxan xagga macaashka idaa ma almaru asbaxa haaqila idaa ma almaru marka qofku asbaxa uu noqdo haaqilan mid culus oo bimacnaa meyd ah haaqilan buu yidhi oo ismafaacilku wuxuu ka dhigay faacilun waxaan filayaa inuu lahaa saxaabigii la ohan jiray nucmaan ibnu bashiir radia allaahu canhu ardaa intaasuu insha allahu tacala caawa inooga eegaanaya wallahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk